Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Maamulka Jubbaland ayaa kala wareegtay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya tallaalka xoolaha oo dhowr nooc isugu jira. Tallaalkan oo loogu talagalay in la siiyo xoolaha oo muddooyinkii dambe qabay xanuuno kala duwan. Maxamed Nuur Cali, Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Maamulka Jubbaland ayaa ka warramaya tallaalkan isagoo u mahadceliyay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
tallaal noogu yimid Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ay kaashanayso mashruuca World Bank uu maalgeliyo FSRB tallaalkana soo gaaray waa saddex qaybood waa b b r kuwa la yihahdo iyo s g iyo pneumonia b b r tu waxaa lagu daweeyaa waa jadeecada s g gana waa furuqa ayaa lagu daweeyaa ariga sidoo kale pneumoniadan waa sanbabka lo-da iyo arigba waa laisula daweyn karaa runtiina mashruuca FSRB wejiga koowaad oo qeybtiisa emergency-ga soo gabagabeynay qeybta labaad waxaan rabnaa insha allah inay gaaraan guud ahaan degmooyinka jubbada hoose oo ugu yaraan laba degmo aan kasii shaqeyno ugu yaraan saddex degmo aan ka shaqeyno aan iraado waan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqale dowladda federaalka soomaaliya dadaalka ay gelinayso iyo wada shaqeynta rasmiga aan leenahay sidoo kale waxaana soo gaaray kooljeeno ama qaboojiyaal saddex ah laba waaweyn iyo mid yar oo runtii lagu keedinayo tallaalka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowladda jubbaland waxay ku kabtay runtii daawo oo ay ugu talagashay dadka reer jubbaland inay kaga faa'idaystaan intuu socdo tallaalka targetkeenu wuxuu yahay ama inta aan rabno inaan gaarna haddii la hadmo saddexdan bilood waa hal milyan oo kale hore waxaa u jiray wejiga koowaad hal milyan oo neef in lasoo daweeyey tallaal iyo daweyn isbarbar socota ay ahayd isla sidii oo kale haddana waxaa targetkeenu yahay haddii la hadmo in hal milyan oo neef haddana wasaaraddu ayadoo kaashanaysa wasaaradda federaalka iyo mashruuca world bank uu maalgeliyo oo f s r b la yiraahdo ayagoo iskaashanayo in ay gaarto insha allah aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa insha allah dadka soomaaliyeed inay ka faa'iidi doonaan emergency-gan iyo mashruucan wasaaraddana markasta waxay u taagan tahay in ay ka jawaabto baahiyaha dadka xoolo dhaqatada ee deegaanada jubbaland tallaalkan oo ka kooban saddex nuuc ayaa loogu talagalay in la siiyo hal milyan oo xoolo ah si loo ciribtiro xanuunada xoolaha ku dhaco